madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa ka jawaabay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga xakaan fidaan jawaabtan madaxweyne biixi ayaa daba socotay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga hakaan fidaan ee uu dhowaan sheegay in heshiis laga gaadhi doono murankii ka dhashay heshiiskii isfahan ee somalilan iyo dalka etoobiya ay kala saxiixdeen horaantii sanadkan laba kun iyo afariyo labaatan madaxweyne biixi ayaa sheegay inaanay somalilan aqbalahayn in baddeeda loo soo maro soomaaliya waxaana hadaladii madaxweyne biixi ka mid ahaa shalay waxaa jira istixcaal buurka soo baxay wasiirka turkiga ee arrimaha dibadda oo arrimaha somalilan soo farageeyey oo berbere soo farageeyey iyo dekadeeda oo yidhi waxaan ka waxaan ku talinayaa inay etoobiya inta aanay somalilan uxtuusanada ay u soo marto xasan sheekh taasi waa gaf qaranimada somalilan oo wasiirka somalilan ka aqbali mayso somalilanna aqbali mayso qaladkuna taa yeeli maayo waxaan ku soo kordhayaa wasiirka waxaan sheegayaa taasi waxay la mid tahay inaad tidaahdo waraxrimaa galbeed ka soo baxay somalilan baa xamar looga talinayaa waa qooraxayo oo galbeed ka soo baxay sitooniis heshiiskan muranka badan dheliyey ayaa kowdii bishii koowaad ee sanadka laba kun iyo afar iyo labaatan ay kala saxeexday ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi xamse cali jeesto v o a hargeysa